bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha gudoomiyaha gobolka maayarka caasimadda garoowe ee puntland khubarada isboortiga legendska macalimiinta bahda qurbajoogta ina kala joogta xulka kubadda cagta puntland bahaweynta meediyaha iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay barnaamijkan barnaamijkan aynu maanta u fadhino waa barnaamij muddo dheer ay wasaaraddu hawshiisa ku jirtay wadatashi dheer oo ka yimi gobolka maayarka qurbajoogta bahda isboortiga iyo inta xiisaysa horumarka isboortiga puntland gudaha iyo debaddaba wadatashi dheer waxay wasaaraddu go'aamisay maanta inay daah furto barnaamijkan oo ah kii ugu horreeyey oo aan rabno in lagu dhiso garoommada puntland oo ugu horreeyo garoonka caasimadda ee miro awaare xogta ugu muhiimsan iyo dardaaranka ee madaxda dambe ayaanu dhaafi doonaa waxaan marka halkan ka soo jeedinayaa wareegto dikreeto ah oo ka soo baxda xafiiska wasiirka taas oo lagu magacaabay guddiyo kala duwan oo kala jiro dacalada dunida qaaradda yurub america australia iyo meel kasta oo jaaliyadda soomaaliyeed iyo puntlandba ay joogto guddiyadaas oo noqon doonaa guddiyo qaabaysan oo guddi weliba uu leeyahay qaab dhismeedkiisa iyo mas-uuliyaddiisa gudiyadaasi waxaa midayn doona guddoomiye guud oo ka wada dhexayn doona gudaha iyo debaddaba kaas oo ah nin mas-uula loo magacaabay waxaa kaloo jiri doona laba account oo lacagahaasi ay soo mari doonaan kana madax bannaan wasaaradda oo ah dadka gudiyadaas loo xil saaray in ay maaragtay iyagu kontaroolaan wasaaradduna iyo mas-uuliyiinta dowladduna dusha kala socdaan labada akoonna waxaa laga furay amal bank iyo bangiga dahabshiil haddaba aan u gudagalo dikreetadii ka soo baxday xafiiska wasiirka ujeeddo magacaabis guddiga dhaqaalaha guddiga dhaqaalaha garoommada ciyaaraha puntland markaan arkay baahida loo qabo garoomo casri ah oo ay puntland hesho markaan garwaaqsaday in laysku tashan in laysku tashan karo waxna la wada qabsan karo dal iyo dibid dibad waxaan magacaabay guddiga jaaliyada dibadda iyo gudaha oo aan u xil saaray ururinta dakhliga dhismaha garoommada ciyaaraha puntland waxayna yeelan doonaan guddoomiye guud oo ka wada dhexeeya gudaha iyo dibadda guddoomiyahaasna waxaa loo magacaabay maxamed jaamac yuusuf tigey sidoo kale waxaa ka dhexayn doonaa oo dhaqaalaha lagu aruurin doonaa labada account ee bangiga dahabshiil iyo amal bank kuwaasoo ku cad ee boodhka ee ku qoran ee gadaasheenna ku sharxan ee digreetadana ku soo baxay guddiga gudaha ayaan hormarinaynaa guddiga gudaha maxamed yuusuf jaamac tigey waa guddoomiyaha ahna guddoomiyaha guud ee ay yeelan doontaan jaaliyadda gudaha iyo dibadduba ay yeelan doonto xoghaynta guud waxaa noqon doonta umulkhayr axmed cawed oo ah xoghaynta guud ibraahim muuse dahraan wadani oo isna u qaabilsanaan doona warfaafinta iyo iyo iyo wacyigelinta waxaa jiri doona guddiga urur dhal jaaliyadda qurbajoogta puntland ay leeyihiin oo ka dhisan waddanka maraykanka iyo canada waxaa la yidhaahdaa ururkaas jubbaland puntland youth sporty foundation waxaa ka mid noqon doona khubaro bahdii hore sboortiga magac ku leh soomaaliya iyo puntlandba iyo adduunweynaha guddigaas wuxuu waxaa guddoomiye u noqon doona cabdi maxamed cige cabdidheere oo ah guddoomiyaha guddoomiye u ah samsam cabdulaahi maxamed faarax qambi axmed daahir axmed mahad gurey jaamac faarax cali cabdirashiid jaamac deeqo maxamed siyaad barre aadan aadan jeerjeer qaynuun ibraahim jaamac ustaad axmed saalax maxamed faarax dhabaryare sacdiyo siciid cabdi iyo bashiir fox waxay noqon doonaan guddigaasi guddiga ururkaasi uu leeyahay oo mas-uuliyaddaas qaaday u k oo ah waddanka ingiriiska waxaa iyagana ah lix xubnood ayaa laga magacaabay xasan faarax john macalin john ayaa ah guddoomiyaha guddigan shukri siciid daahir faham biixi bashiir cabdulaahi cali bashiir guray oo inala jooga ah bashiir guray bashiir guray deeqo cabdinuur sheekh xuseen xaaji xuseen asliyo cusmaan bashiir cabdulaahi cali deeqo cabdinuur xaaji xuseen iyo caaliye cusmaan waxay noqon doonaan guddiga ingiriiska ka dhisan oo hawshaan loo magacaabay yurubta kale oo iyagu waddamo badan ka kooban guddigoodu wuxuu noqon doonaa guddoomiyaha urur guddigan wuxuu noqon doonaa cabdulqaadir khaliif beni oo ah wakiilka denmarkna degan guddoomiye siciid dhimbil oo isna jooga denmark siciid cabdulaahi cali denmark maxamed cabdulaahi cabdi waa germany cabdixakiin cabdi ismaaciil holland caasha caasha khadar australia siciid cabdi botan sweden intaasina waxay noqon doonaan guddiga yurubta kale sweden norway denmark finland ka qayb noqon doona waxaa jiri doona guddi dhallinyaraha oo iyagu isxilqaamay oo u istaagay dhisida garoommada puntland gaar ahaanna hadda ku guda jira hawsha garoonka dhalinyarada isdhallinyarada iskood isu xilqaantay oo kala jooga norway sweden iyo itaaliya iyo switzerland waxayna magacyadoodu kale yihiin ismaaciil saleebaan cabdisamad waa guddoomiyaha deeq cali hayaan xubin khaliif ismaaciil carabey xubin iyo cabdisalaan faarax cartan xubin guddiyadaas tiradooda ay ka kooban tahay soddon iyo shanta qof ee kala jooga ee dacallada dunida iyo waddanka gudihiisa ayaa noqon doona guddiyadii loo xil saaray inay ka qayb qaataan dhisidda garoommada puntland uu uga horreeya garoonka mirahawaare waxayna noqon doontaa mid uu ka dhexeeya labada akoon iyo hal guddoomiye oo ah maxamed maxamed yuusuf jaamac tigey intaas ayaan kusoo koobayaa waraagtadana waxay ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waana mahadsantihin